bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsadyaal hamiin fayla ka dhowaada qodobada warkeen hamiinimo ee idaacadda warsan sinhayta hamiinimadanga ciidankii kubahii degmada tiyeglow oo saanad milatari lakasi degmada xudur ee xarunta gobolka bakola maamulka deegaanka goobgaduu shabeelle oo ku hadalaya xaalada nololeed ee shacabka ka nool deegaankaasa maamulka cusub ee gobolka hiiraan oo kormeeriya xarumo saldhigga booliiskii habsiga dhexe ee beledweynaha maamul goboleedka galmudug oo dagaalka qaada hayta koox burcad badeede genaraal kofi oo ku hadalaya qaabka sida fudud lanka heli karo baasaboorada soomaaliya kulamadiin dareeri maamul goboleedyada iyo imaaraadka arabta oo hagabgaboobi wasiirka amniga oo sheegay intii la qobaday shabakada ku dhoofan fadaayeen garoonka diyaarado ee muqdisho dowladda soomaaliya oo amarka biid intii la helay safaarada sanaac ee dalka yemen akhbaaraadka banaanka dhugun sidayaal hamiinimaadan idaacadda warsan sinhaytoyba ku mid ahaa dowladda etoobiya oo ka dhawaaqday intii xabsiyada kusii dhiyaasa ilaa lama kun oo qofa baaritaan laga sameeyay iimailada bilaabmay kaaliyan hayti hillary clinton iyo weliba mudaharaadyo ku dhihi marooka
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
amiin fayle dhugoonsadayaal markale hamiinnimo asniin ow talaadana hagala hayta taarigdan iyo ka eedanta sodon iyo kowda bilo octoobar sanadka lamada kun tum ilay tahana sooy bahayeen qodobadii warkaanadana ka dhawaaday ogiyo fisanga ciidankii kubahay degmada tiyeglow iyo wayba sanad milatari laka siiyay degmada xudur ee xarunta gobolka bakool iyo-ona duulaan kaeyan intii markaleed reed an la wareegan degmada tiyeglow oo dhowaan ururka al-shabaab la wareegtay afaainta warkan way baniinhayo faysal dhaayo xuseenga yoo dhowaan hoos kugu baahan ciidamada etoobiya ciidamada dowladda dhexe iyo hong kong fur galbeed soomaaliya degmada teglow ee gobolka bakool taliyaha ciidamada booliiska gaalka ee koonfur galbeed ee degmada teglow abdi ibraahim taakoy iyo weliba isu ku hadalay saanad ciidan oo hadirsiya maamul koonfur galbeed soomaaliya taliyaha ayaa weliba is sheegay intii maalmo hodar iyo gadaalan la wareegi doonaan degmada teglow iyo deegaanadii hoos kooyow
saani milatarishani geedkana maxay xildhibaano iyo magaraysa wasiir eelay mamadii obisa koyan muraalka kolley goaanta ciidanka mana kolley saani milatari adeed ciidanka muraalkeenidan dasanyi insha allahu darraadna kolley saad ogta maaan kubanna meelatay nehrauta yeglow maaan kubanna absi meel aan kubahi heerad milatarina aan kubahi haddana se degdegaalinkanaga waxaysiyahayn fahamtay intii ma garanaysaa dharka ku dhimanay ciidamada iyo qalabka ku dhimanay dhamaystiraan ahayd waana dhamaystireen insha allah wali bariba ku dhaadan baasegmaskelo niya ka poland haddii ilaalinasi ama fadahaynagel ha qortaas kole group xoogan in la gaado ma garanaysaa degmaskelo degdegan lanseeda umutahasan nimankan khawaarijinta ka gumaadahayaan marka ini manes toosan linku hoobo linku deera yaman go-aankaasi ka deer taasiyano dhamaan qorshaysanaati kulli nimankaana jawaabiin horle iyo qalabkanaisana inaan ka mahadsanin mudantii la wareegaan dhammaan tuulooyinkii gacanta kaana la wareegayaan insha allah waana iska felanyin ka felan iyo saaladka felan la helan degdegana sheelaan insha allah kulli walaytacdon folle unabaasiin sheega doona insha allah maamulka koonfur galbeed soomaaliya weliba isu dadaalanka jare sidii al-shabaab lanku saaro lahay deegaanihii degmooyin ku tirsan gobolada koonfur galbeed soomaaliya iyoona hataa al-shabaab galanta ka hayaan degmada tiiglow ee gobolka bakool maamulka deegaanka goobgaduud shabeelow ee gobolka baaya weyba usu ku hadalay xaalada nololeed ee shacabka ka nool deegaankaasa faafahinta warkan way baniinhayo faysal dhaayo xuseenga
guddoomiyaha deegaanka goobgudud shabeellow ee gobolka baay xuseen umar wardheer ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda shacabka ku nool deegaanka goobgudud shabeellow isagoona uu sheegay inay biilaan iyo untola-aan ay la soo daristay shacabka ku nool deegaanka goobgudud shabeellow iyo deegaanada hoos yimaada waa kan guddoomiyaha oo ka warbixinaya xaaladda nololeed ay ku nool yihiin shacabka ku nool deegaanka goobgudud shabeellow ee gobolka baay abaarnahay oognahay haddana haddana barakaen meel hadageeg anta kasugu ning leenaw gaab leenhayna en geeda hoos jo geeda hoos jo kabuuhan en taasas inga daaye waxyaalo badan u walaasha ebkaasan baahanyi ko horta tanko ad biilaangu ee, tan kale may buaha een, caafimaad laangu tan kaleed wali buaha ee, wa- walbarasho laangu ee, wali buaha me- may inku baahanyaa shicibkaasi maamulka koonfur galbeed ee, wali inku baahanyaa inki gurmud degdege ee, la gurmud wallaahi gooba sheegni gooba ku hadalni een, aamadii walkale iska dhaaf gurmaha gobolka iyo degmada baan ku horseedeen waxyaal badnyaa noobadan mahaniinagana arlaada say kow laangu dadki rooga darootum labaatan kun oo kala dhongu marneeda biilmale walaayobai walaabay lororaay walaurin gureed diirgaanki labaatani wala lagade biyool kusheeni malaagdiya lakakanoori dadweynahaas weliba labaatani afar saa gudaaji hoobna haniin gurmana wala in sheegay maamulka koonfur galbeed soomaaliya anti eedibinkujahyaan sheegay deegaanka goobgudus shabeelow ee gobolka ba ayaa magaalada baydhabo u jirta labaatan iyo shan kilomitir islamarkaasina lagu soo sheegayo biyo la-aan iyo unta la-aan taasi oo keentay in waddooyinka soo gala degmada ay yihiin kuwa xidhan maamul goboleedka galmudug yaway baaya dagaal ka qaaday kooxo burcadbadeed ee oo ka dhuumaalaysadayeen deegaanada maamulka galmudug isuku armiyawa madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi cabdi carabi oo la hadalay warbaahintii sheegay anti maamulka galmudug iyo bilaaw doonan howlgalku dhan ee kooxda burcadbadeeda soomaali oo ka sugan qaybo ku mid ee gobolka muduga madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka galmudug iyo sheegay intiyon aqbali doonanti koox burcadbadeed iyo dhibaatayaan dadka ajaaniibta ee ka sugan deegaanada maamulka galmuduga waybosaa soo kale sheegay intii ciidanka galmudug iyo qaadayaan dagaal sabbileering ee oo kooxda burcadbadeed laga kala dagaalamowa waxaa la socotaan deegaanadan eh, galmudug intiisa ka dhan ka hor eh, waxaa ka jiri jiray eh, farcadbeed hadda inta galmudug dhalatayna maaragtay wax oo maraakiib iyo wax lagu qabsaday haba yaraatee ma jiraan welina waxaan daba soconaa maaragtay ciribtirka kooxaha farcadbeedka oo meelaha ku dhudhumanaya ama meelaha ku jiro sida maaragtay eh, shabaabka oo kalena maaragtay eh, ayaga saas kaloo la dagaalamayno deegaanada galmudugna waxaan rajeynaynaa muddada yaroo koobana soo socota in waxaas oo dhan maaragtay ay ka sifoobi doonaan eh, saa la socotaana maaragtay eh, dagaaladaas iyo arrimahaas oo dhan aan kula jirno si dhaba ah eh, maaragtay oo wanaagsan haddii wilaayah shalay ahayti markii ciidanka nabad sugidda maamulka galmudug iyo magaalada cadaadiyo ah ka bandhigaan bilaamayn dhalatii dalka kenya islamarkaadna abduub ahaan kooxda burcadbadeed iyo aan kahaysideen qaybo ku mid ee gobolka muduga maamulka cusub ee gobolka hiiraan wayba uuse kormaray xarumo saldhigga booliska iyo xabsida dhexe ee beledweyne kiyaalanga ekhra cali cumar iyo warkan beledweynaha ku dartay gudoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan oo ay weheliyeen saraakiisha amniga gobolka ayaa maanta kormeeray saldhigga booliska degmada beledweyne iyo xabsiga dhexe oo ka muuqanaya burbur xoogan waxaana uu halkaasi kula kulmay saraakiisha ciidamada ee ku sugan saldhigga iyo weliba xabsiga dhexe gudoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan oo warbaahinta la hadlay ayaa ciidamada booliska ka dalbaday inay kala shaqeeyaan ammaanka gobolka islamarkaana ay soo celiyaan kala dambeyntii iyo nidaamkii dowladanimo waxaan rabaa inaan shaqayno oo aan shaqo u istaagno dhulkan ilaahay baa leh laakiin waa meeshaa ku dhalateen oo xaasaskiinna iyo ilmihiinna iyo ayeeyadiinna iyo qaraabadiin aan ku nooleen sooma haddaynan annagu ka shaqayn yaa ka shaqaynaya waxaan rabaa amniga in laga shaqeeyo waxaan rabaa horumarka in laga shaqeeyo waxaan rabaa waxa burburay ma aha daaraha keliya saraha keliya maaha waxa burburay akhlaaqiyaadkaa burburay barashada dawladnimadaa burburtay dadka in la baro oo si dhaba loo shaqeeyo mana raba dadka iyo shacabka abayiisin lagu sameeyo oo la toojar lagu sameeyo oo la handado maya sidoo kale sareeye guud cumar aadan ayaa sheegay in guddiga amniga gobolka oo kaashanaya laamaha ammaanka ay kala shaqayn doonaan sugidda ammaanka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan idinka lebiska haatan saad u qaadateen waxaa la rabaa gobolka amnigiisa inaad wax ugu qabataan annagu siddeed sargaal annagoo ah nala soo diray madaxweynaha eh, maamul goboleedka hirshabeellaana soo diray En, anigaa hor socdo En, waxa weeye shaqadaas ayadaa waxaan u nimid amni soo celinta gobolka kuwaan amniga soo celinayaa waa marka ciidamada qalabka sida waa biliiska ugu horreeya nabad sugiddiyaa ku xigta xooggii dalka soomaaliyeeda ku xiga asluubtiyaa ku xiga afarta ciidan ee qalabka sida amniga ummadda inay soo celiyaan ala rabaa haddee ninkii lagu jiifo jiriyow haddana in lagugu jiiftaa la rabaa laakiin qalbigiinna hoos oo u raaraco meelaha iska socotaan agtiina shacabka lagu gumaadayo cadow uu ku gumaadayo ma ma qaadanayno dawladda dhexe oo federaalka ah waxaa ka hoos samaysmay maamul goboleedyo maamul goboleedyada waxa loo sameeyey waxa weeye in dawladda la gaadhsiiyo shacabka min tuulo in la gaadhsiiyo degmo tuulo in la gaadhsiiyo dawladda inay ogaa ay bartaan shacabka sidaa awgeed waxaan ciidankiinna biliiska maanta taliyihii qaybta iyo taliyihii saldhigii way hor taagan yihiin amniga doorka ugu muhiimsan waxaa la rabaa ciidanka buliiska inay ka qayb qaataan annaga uu shaqadayna amni waaye amnigaasaan u joognaa gobolka hiiraan inaan gacanta ku dhignaan rabnaa amniga cadowgana inaan ka qabannaan rabnaa bulshada soomaaliyeed shacabka inaan ka dhex qabannaan rabnaa cadowga kormeerkan maantay uu guddoomiyaha gobolka hiiraan ee maamulka hiirshabeelle uu ku tegey taliska booliska gobolka iyo xabsiga dhexe ayaa imaanaysa iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ciidamada ammaanka ay bilaabeen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iqraacli cumar radio warsan beledweyne jenaraal kofi aweyba usu ku hadalay qaabka sida fudud lanka heli kara baasaboorada soomaaliya taliyaga laanta dareerowka ee jinsiyada dowladda federaalka soomaaliya jenaraal maxamed aadan kofi oo la hadalay warbaahintii sheegeentiyo dareeraan qorshooyin laka fududeeyahaya qaadowka baasaboorka soomaaliga ee wayba u sheegay intii haddii shaqaalo laanta socdaalkii jinsiyado lantaw barow sidii oon lama caamilo lahaayeen dadka soomaaliyeed taasoo ka eedan fududayowka e n t si degdege iyo ka helaan baasaboor soomaali e wayba usi tilmaamay intii cabashooyin iyo ha gudbiyeen muwaadiniinta soomaaliyeed taasoo ka eedan hellaga iyo dalbadayaan baasaboorka waqtiyadayo qaadayaan oo eedan shal dheera oo eedan shal dheera jenaraal maxamed aadan kofi taliyaga laanta socdaalkii jinsiyada dowladda federaalk soomaaliya ka dambeyntii ku dalbadiya iyadooyo wada shaqeeyaan antisi degdege lan isku kaalada sidii lan fududeeyi lahay helowka baasaboorka soomaaliyeed qof kasta oo soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay inuu helo baasaboorka inuu ku helo dariiqa sharciga ah inuu ku helo muddada baasboorka soomaaliya lagu bixiyo waxaa jira waqti hadda baasboorka soomaaliya lagu bixiyo oo hadda inoo qoran oo aan rajaynayno hadda tijaabo ku jira markuu tijaabada markuu ka baxo oo tijaabadaas ka soo gudbo ayaan rabnaa inaan ku dhawaaqno qofka soomaaliga ah baasboorka maalinkuu dalbado iyo maalinkuu qaadan doono inta saacadood iyo inta maalina u dhexayso ayaan ayaan soo sheegi doonaa haddii alla yidhaahdo tijaabada hadda gabagabay maraysaa meel fiicanayna maraysaa xaqiiqatan
wasiirka amniga gudo cabdirasaaq cumar maxamed iyo sheegay intii gacanta laka dhigay shabakadaas sharci darre ee fadayaan antii oon ku dhoofan garoonka diyaarado aadan cadde ee muqdisho wasiirka iyo sheegay intii shabakada ugunyooniska jiraan xubno ku tirsan shabaab i kooxo wala tahriibyow haana soo qaarsho sheegaan antii fiisooyin been abuure iyo fadaan antii oo ka dhoofana saasoo kale bowse sheegay intii shabakado qaar laka qobadi garoonka diyaarado maamul goboleedyada kaasoo usa sheegay intinti aanase usa sheegay intii oo yaalaan sistamka laanta socdaalka dowladda soomaaliya wal ku bedeliyey habka socdaalka iyo ona garoonka diyaarado usiyaala qalab casriya oo laka barow dadka ku dhoofow waana la kubiyo baasabooradii ifiisadoyo wadadanga runtii waxaan rabaa inaan idin cabeeyo shabakadaha dhowr marna waa la qabtay marka ugu dambeysay muddo bir ka yar ka dhow inuu wacday aeroboorka ilaa labaatan eeyo ka dhowfaayo inuu ku qabto waxaana sahlay in la qabto systemka immigrationka oo daatarada geliyo ayaa wuxuu sheegay in baasboorkada ku duulayeen ama fiisaha inay ahaayeen wax lasoo sameeyo aan saxaan ahayn dhinaca aeroboorka markay noqoto taas waaye dhinaca maamul goboleedyada runtii meelaha kaleeto oo dekedaha kaleeto ay ka baxaan ayadana hawshaas hooyamida ayay qabtaan inkastoo mararka qaarkood haddana dadkii ay baxaan oo yani gudoomiyahaas oo sheegay shabakado isku xirxiran oo underground ah oo aan la ogeyn oo lacagaha meelo kale lagu kala qaato oo ujeedada loo safraayo xitaa ujeeddo saxa laga dhigo waxyaabahaasa keenayo iyo dadka qaarkood oo ba- ee documents sax la yimaado oo dhimanaysid inuu yacni waxaan ayaga email ma aan ugu qaban karin yo o maalmoogii lahdhaafiyo dalka niseedowka cimaaraadka arabta ka sugnaayeen madaxda maamul goboleedyada ku jiraan soomaaliya wayba jaray warar habaa ay u sheegaan inti kulamadii yoon dareeri madax ku tirsan imaaraadka carabta kulamadan oo haayeen haano qarsoodiye yeelanku ka hadalaya arrimo badan oo la xiriirta doorasho soomaaliya qorshe imaaraadka carabta iyo wadda oo ku saabsan musharaxiinta iyo sigaare anfafadayaan madaxda maamul goboleedyada puntland galmudug jubbaland hirshabelle iyo koonfur galbeed iyo ka sugnaayeen maalmooyinda dambeeyeen dalkani seedowka imaaraadka carabta way bana lagu ka hadlayay sidii oo aan isu taageeri lahaayeen musharaxiinta iyo wadan safiirka imaaraadka carabtan fadhi soomaali maxamed al cutha- al cuthmaani iyo haye maskaxdii ku dambeysay intii madaxda maamul goboleedyada la kacasum imaaraadka carabta oo kulamo qarsoodiya iyo wada qaadaan qunsulka safaaradda soomaaliya ana sii hayaga safiirka soomaaliya ee yemen cusmaan axmed maxamed yaa sheegay intii dowladda soomaaliya amarka biiday intii muddo bilgudaasha la kiira safaaradda sanca ee dalka yemena warha kubahi wasaaradda arrimo banaanka soomaaliya laka amar inta se degdega lanhiri safaaradda soomaaliya oo ka layin magaalada sanac ee dalkaas yemena qunsulka yaa sheegay intii sababo lanhira ay safaaradda yeetaan inti dowladda iyo qaadatay go-aan ee oyo ka taageeraasa dowladda sharciga ee dalka yemen saa darteena iyo xiligan suurtagalan hayn inta safaaradda kasii furnaata magaalada sano oyo ga-anta ka hayan codsayenta saas oo kale qunsulka oon waramaayay tukumida idaacado ka yaala magaalada muqdisho wayba uu sheegay intii haddiiyo hiran safaaradda soomaaliya sana iyo jeenasa dhibaatooyin oo ka wajahaasa soomaalida ka sugan dalka yemena dowladda soomaaliya dhowaan ambaarayti gantaalkii xoolo eh, kooxda xusiyiinta yemen ka tuureen magaalada barakaysan ee makaal mukarama waybana dowladda horeen taageertay isbahaysiguu soo gaamiyo sacuudiga ee dagaalka kala jara kooxda xusiyiinta warkii isinkula dareertan dhugunsadayaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban taninkege warkanaana shuur ismaaciil axmed ee sinsaarti waananta siinkula dareer siyaasi saalac iyo farsameeyay dhugunsadayaal anti warkan kaalnamida reedinku kulmaan haddii ilaahay wiiraale ku naday basiinku tabaane sidaas iyo nabadgelyo